madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya uhura kenyatta iyo xasan sheekh maxamuud oo galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ayaa la sheegaya inay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada iyo howlgallada ciidamada bileyska ee kenya ay ka wadaan xaafadda islii ee magaalada nairobi hadalkan waxaa goor dhoweyd idaacadda v o eda u sheegay safiirka soomaalida ee kenya maxamed cali ameerika cashe ibraahim aadan caashicuud oo safiirka wareysatay ayaa ugu horreyn weydiisay bal waxaa kulankii labada madaxweyne ay maanta yeesheen ay uga wada hadleen
saa sheegto waa casho madaxweynaha saakatu yimid labadii barkii subaxnimo wuxuu ka yimid brussels oo ka yimid saakato markay saacadda ahayd tobankii subaxnimo wuxuu la kulmay madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta madaxweynaha wafdigiisa waxaa la socday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta iskaashi caalamiga wasiirka iyo arrimaha dibadda iyo aniga ayaa la soconay labada madaxweynena waxay galeen shir mataqaana oo ayaga u gooni ahaa oo labada keliya ahaa kadibna waa la wada shiray waxyaabahii laga hadlay dabcan ugu badnaa waxay ahayd in laga hadlo sidii ay labada wadan iskaashigooda kor loogu qaadi lahaa waxaa laga hadlay arrimaha qaxootiga hadda mataqaana dhibaato ka taagan yihin halkan marka waxaa lagu heshiiyey in dadka aan sida hadda mataa loo dhaqmaayo aan loo dhaqmin madaxweynaha mataqaana waxyaabihii laga sheegay waxaa kamid ahaa in dadka soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo halkaas jooga ugu mahad celiyay dowladda kenya inay ogolaadaan waxaa kaloo lagu heshiiyey in dadka hadda waxay waxay xiran in dadka soomaalida ah ee sabaalada soomaaliyeed ee kenya ay soo ogaato soo baarto haddii soomaali yihiin intaa sharciga aan lahaynna dadkaas ee dowladda soomaliya la wareegto oo wadanka soomaliya geeya insha allah waxaad ii sheegtay in labada madaxweyne is araggooda waxyaabaha ay ka hadleen inay ku jirto arrinta qaxootiga kuwa xiranna laga daba tago si aad sheegtay oo wixii aan sharci lahaynna dowladda soomaalida ay la wareegto wixii sharci lehna lasii daayo ma saasaa macnuhu saas weeye wixii sharci leh oo sharciga ku jooga ha ahada qaxootiga ama mandate waxa loo yaqaano in lasii daayo annagana kasfaarad ahaana dadkii aan u tagno nala ogaa inaan u tagno aan soo aragno kadibna aan kala bixino inagii dowladda kenya wixii sharciga lasii daayo wix sharci aan lahaynna kadib marka safaaradda soomaaliyeed ee baarto ay ogaato inay soomaali yihiin aan wadankeena mataqaana la geliyo wadanka loo celiyo arrintaasna waxaa loo xilsaaray wasiirka arrimaha dibadda ee kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashi caalamiga ee wadanka soomaaliya qabqabashaa ka socotay xaafadda islii tan iyo markii toddobaadkii lasoo dhaafay uu qarax ka dhacay xaafadda islii meel ka mid a marka qabqabashada lagu sameynayo dadka soomaalida ah iyo marka la qabanayo inta badan dadka la qabto waxay sheegaan in qoriga baadkiisa nin waliba meeshuu ka gaari kara feer haraati waxaasoo dhan laisugu daray dharbaaxo gabdhaha xataa la sheegaya si xun u dharbaaxeen qaar ka mid a askarta kenya waxyaabahaasoo dhan madaxweynaha ma kala hadla madaxweyne kenyatta balse haddii xataa dadkii soomaalida ahayd la qabanayo xataa bal inaan bini aadnimadii laga tegin waa runtaa waaye annaga safaarad ahaan ayaa arrintaas bilaabnay oo dowladda kenya anagoo umaran wasaaradda arrimaha dibadda ugu dacwoonay dabcan dowladda kenya waa dowlad madax banaan xaqan u leedahay qofka soalia inay weydiiso documentiyada halkan ku joogaan sharcina ay weydiiso laakiin annaga waxaa ka qaylino ka dacwoono waxa weye mar kasta markii uu dhaco qarax ama ay mataqaana arrimo argixisya dhacaan in la abaaro la bartilmaamayso xaafada soomaalida ay degan yihiin waxa waaye waxa loo yaqaano profiling waana kasoo horjeesanay iyo saa sheegtana in dadka si xun loola dhaqmo oo binaadamada ka baxsan waa raalli ka ahayn oo dadka la ixtiraamo dukumenti waa la weydiin karaa laakiin dil iyo mataqaana iyo iyo laaluus la qaato iyo inaan ka xunaa sheegnay aan ku sheegna maanta labada madaxweyne ayaa kulmay arrimahaasna inay joogsadaan joogsanayaan oo la samayn doono ma dambe ayaa lagu heshiiyey hadda xalayto wararka ahayn waxa weeye askar iyo isqabasho isliig kama jirin laakiin mar kasto inay soo laabato waxyaabaha ka digeyna waaye oo aan u sheegnay dadkeena soomaaliyeedna waxa waaye annaga markaas waxaan u sheegnaa waa leeyahay sharciga ilaaliya waddanka ad joogtaan sharci raadsida sharci qaata haddii ladi qabto safaarada safaaradiina soo waca mataqaana sharci la-aan in wadda lagu joogo waa qaad waaye laakiin taasna iyadoo jirto haddana annaga marnaba raali kama naqanayno dadkeena ama dadka soomaaliyeed in la bax dilo in mataqana la dirdilo in meel looga dhaco waxaad markaa ka warantaa labada madaxweyne maxay isla garteen wax cad oo la taaban karo oo dadka bal hadda ku dhegaysanaya gaar ahaan ama idhaahdo dadka xaafadda isliikaa dhegaysanaya kulankii labada madaxweyne madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo uhuru kenyatta dhex maray maxaa hadda ugu weyn oo kasoo baxay oo dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan qaxootiga soomaalida aad u sheegaysaa waxa cad oo kasoo baxay midda hore waxa weye heshiis waxaa jira saxgeesood ah oo ay wada seexeen wadanka soomaaliya kenya iyo qaramada midoobay oo kaasoo ahaa dadka qaxootiga soomaalida ah oo iskood raba inoo baxaan in gacan la siiyo heshiiskaas in ma si deg deg ah ama sida ulaasaha badan loo dhaqangeliyo kaasoo ahaa in dadka iskood raba inoo laabtaan gacan la siiyo u laaban lahaayeen midda kale hadda arrimahan dhacay inaan mar dambe een dhicin oo aanan mataqana dadka soomaalida saas loo bahdilin iyadana waa waa laga hadlay waa lagu heshiiyey iyo saan kuu sheegay dad fara badan baa la qabtay hadda xiran oo ku xiran siyaasimada in dadkaas lagu soo wareejiyo dowladda soomaaliya wakiilkeeda wadanka kenya oo ah sabaabada soomaaliyeed kadibna annagana aan dadkii la soo wareegno kadib markaa ogaan inay soomaali yihiin wadankeena aan uceshano ku laabtaan wadankooda ka safaarad ahaan ma haysaan tirada guud ee dadka la qabqabtay ee ku jira xabsiyada waddanka kenya annaga hadda ilaa shalayto namarkii ahaynay ilaa iyo laba boqol iyo lixdan iyo shan ayuu ahaa dadka hadda mataqaana sharci la-aanta ah oo la xiray dabcan waxaa ka horjooga dad kaloo fara badan oo hadda qaar aan kasoo daynay annaga shalay iyo daraaso kasoo daynay kuwaasoo sharci iyagoo aan haysanin lasoo qabtay kadib markaan u tagnana ay noo sheegeen gudahooda oo aan gudahooda u diray akhbaar loo soo qaada dukumentiyadooda laga soo daayay ayaa jira saas kuwa saas kale ah marka saan kuu sheegay anaa maanta iyo berito insha allahu tacala waa waa bilaabi doonaa dad kale waa kala bixin doonaa oo qofkii sharci le inaan sharci sharcigooda gurigooda ugu raadino kuwa kalena saan kuu sheega aan travel document ama gohom loo raadiyo wadankooda hooyan ay ku laabtaan kaasi waxau ahaa safiirka soomaaliya ee magaalada nairobi ama kenya maxamed cali america oo u warramaya caashi ibraahim caashicuud